raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadiisa ka jeediyey shirka horumarinta iyo iskaashiga dalalka afrika iyo dowladda jabaan taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa la wareegay qalab ciidan oo dowladda talyaanigu ay ugu deeqday ciidanka asluubta soomaaliyeed maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay inay ka hortageen fatahaad uu webiga shabeelle ka geystay deegaano ka tirsan magaalada jowhar kulan lagu taageerayay howlgallada ciidamada qalabka sida ay ka wadaan gobolada bakool iyo baydbaay ayaa lagu qabtay magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool magaalada kismaayona waxaa laga dareemayaa diyaargarowga doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan iyadoo dhinaca kalena aada loo adkeeyay ammaanka magaaladaasi akhbaaraadka kale ee dunida dhegaystayaal aan idiin haynana waxaa ka mid ah fallaagada faris ee ka dagaalanta dalka colombiya ayaa sheegtay inay diyaar u tahay shaacinta xabad joojinka madambaysa
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale soo noqod wanaagsan dhegaystayaal subax wanaagsan waa subax axad ah siddeed iyo labaatanka agosto sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay inay ka hortageen fatahaad uu sameyn lahaa webiga shabeelle oo ka geysan lahaa deegaano ka tirsan magaalada jowhar gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka shabeellaha dhexe abshir cadow hiraabe ayaa radio muqdisho u sheegay in maamulka iyo bulshada iskaashanaya ay ku guuleysteen ka hortaga fatahaada uu sameyn lahaa webigaasi
degmada jowhar webiga shabeelle waa biyakiiyey fatahaado dhowr meeloo ka sameeyey dhowrka meelna hawsheeda waa la socotaa hadda waa uu laga adkaada laakiin dhibaato uu beeraleyda ku filan uu sameeyey dhinacan bayaxaw beel la yidhaaho baa ugu darneeday oo hadda boqod ugu dambayso la xiraaheeday marka sida kale waa la iska cayntaa oo dalagaas waxyeeleemaayna doolkuma dhiman weliba hadda biyo keen hor looba keenaba hadduu biyaha wadaa marka kor ay biyihii mara waayeen korshubo hadda meelaha ugu daran iyo meelo boqoo oo dilaaceen meelahaas waa hadda meelaha ugu daran
waa gartay hadda meelihii webigu ku fatahay dadkii ku noolaa waa sidee xaalkooga
dadkiina waa fiican yihiin waa laga hortegay dadkii deegaanka ahay iyo maamulkaba gobol iyo degmo waa la iskaashaday boqdiga u weyneeda bayxaabay aheeday iyadana hadda waa la xiray beeraleyda nina oo adaga xoogay uu ku filan waa gaarsiiyey inkastoo hadda meelaha qaar uu u baanayna oogalayo oo hadda meelo qaar ay u baanayn biyahana waa ogoleen laakiin dad oo badan oo xoogay dalka uga dheena weliba biyo xireenyo badan iyo kanaala biyo maraan u lahay laakiin beryahan waa ogtahay oo lagaga sheekayn maayo marka uun shacabkaas iyo maamulkaasa iskaashadaasa meeshaas amba korshabku ka yimaado ambay ay boqdu ay ka dilaacdaan la iska celiyaa marmarka uu xoog badiyane dadkii deegaanka ahay u dhashay wixii baa la kaashadaa marka laakiin hadda uun dadaal oo xoog lahan wadnaa ka maamul ahaan iyo ka deegaan ahaan iyo ka jaaliyaadaanba intaba mataqaanaa waa dadaalo weynaa dadka waxa heesto deegaankan u dhashay oo degmadan joor u dhashan waxaan ka codsanayna ayaguna inay garab nagu siiyaan dadaalkuna ma yaro waa wadnaa aniga hadda kulley xilligaana waan uga daranay shan iyo tobankan casho wixii ka dambeeya jiilaalaba la gelayaa inuu biyuhu xataa oo yaraadaan rajeynayna laakiin shan iyo tobankan maalin iyo wixii ka horreeyaan difaacaas ku jirnaa oo kahortagaasaan sameyn wayna magaalada degmada jawar aad iyo aad waaye boqol saba boqol waaye amnigooda oo kay waaye wax culeesa kama jiraan habeenkii dalka waa daaran yahay nabadgelyada waa shan shan waan waa gartay marka wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo maamulka degmada iyo dadweynaha intee la eg tahay
aaday isugu xiran tahay maamul la heesto oo maal ciidan qayb walba uu ciidanku ka kooban yahay iyo shacabka waa isla shaqeeyeen isxurmashaga amnigana hadda ay sanaan ku heln
waa tahay dhegeystayaelkaasina wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda maamulka degmada jowhar kulan lagu taageeraya howlgalka ciidamada qalabka sida ay ka wadaan gobolka bakool ayaa lagu qabtay magaalada xudur ee xarunta gobolkaasi maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warkan bakool inooga soo diray kulankan oo lagu taageeriyey howlgallada ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidanka maamul goboleedka koonfur galbeed oo ay ka wadaan qaybo ka mida gobolka bakool ayaa maanta lagu qabtay gudaha magaalada xudur kulankani waxaa kasoo qaybgalay maamulka gobolka kuwa degmada saraakiisha ciidamada ammaanka iyo ururada bulshada rayidka qaybahooda kala duwan oo ay ka mid yihiin ganacsato iyo odayaal dhaqameedyo intii uu socday kulankan waxaa lagu falanqeeyey sidii ururada bulshada ay uga qayb qaadan lahaayeen howlgallada ballaaran oo lagula dagaalamayo maleeshiyada kooxda nabadiidka ee al-shabaab shacabka ayaa aada u soo dhaweeyey ballan qaadayna in ay garab siinayaan ama ay la shaqaynayaan maamulka iyo howlgallada ballaaran oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ugu horeyn waxaa kulankaasi ka hadlay guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed isaga oona aada ugu ammaanay shacabka reer bakool inay yihiin khaasatan kuwa ku sugan magaalo madaxda gobolka bakool ee xudur inay yihiin kuwo u taagan sidii loo soo celin lahaa ammaanka guud ee ciidamada xoogga dalka ama ay wadaan intii uu socday kulanka waxaa kaloo iyadana halkaasi hadallo ka soo jeediyey qaar ka tirsan ururada bulshada rayidka gabagabadii kulanka waxaa dadweynaha halkaasi kusoo ku sugnaa la hadlay gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tol wuxuuna sheegay in ujeedka kulankani uu ahaa sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa inay taageeraan howlgallada ka socda gobolka bakool iyo in ay ka qayb qaataan horumarada kale ee gobolka ka soconayo dhinaca kale maalmihii lasoo dhaafay dagaal madaxda gobolka bakool oo xudur waxaa soo gaaray gawaari aad u fara badan oo kuwa ganacsatada reer xudur u raran ay yihiin waxaana arrintaasi suurageliyey howlgallada ballaaran oo ciidamada xoogga dalka ay ka wadaan wadooyinka soo gala gobolka bakool taasi oo laga dareemayo maciishada suuqyada magaalada xudur oo sidii hore wax iska bedeleen maxamed xasan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada xudur
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa khudbad ka jeediyey shirka iskaashiga afrika iyo dowladda jabaan madaxweynaha ayaa khudbadiisa kaga hadlay dhinacyo badan mulid maxamed sabriye ayaa warkan soo koobaya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad ka jeediyey shir madaxeedka lixaad ee iskaashiga wadamada africa iyo jaban ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ticket ticket international corporation on africa development madaxweynaha ayaa ugu horeyn ka hadlay muhiimadda iskaashiga africa iyo jaban oo uu sheegay in uu yahay mid labada dhinac faa'iido u leh gaar ahaan qaaradda africa oo si wanaagsan uga manaafac uga manaafacdi karta khayraadkeeda qaaradda africa waxay cagta saartay waddada horumarka khayraadka ku jirana haddii si wanaagsanna looga faa'iidaysto waxaa hubaal ah in nolosha dadyowgeeda ay wax badan ka beddeli karto soomaaliya waa dal ka soo kabanaya colaado sokeeya oo muddo dheer soo socday haddana waxay ka mid tahay waddamada sida dhow uga faa'iidaysanaya iskaashiga tikab shirkan kii ka horreeyey ee tokyo lagu qabtay labada kun saddex iyo tobankii waxaa barbar socday kulan gaar ah oo arrimaha soomaaliya looga hadlay taasina waxay muujinaysaa muhiimadda ay tikad inoo leedahay ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha waxa uu sheegay in soomaaliya ay xaaladdeedu soo hagaagayso islamarkaana ay diyaar u tahay in waddankeenna la maalgashado iyadoo sharciyaddii maalgashiga iyo hannaankii maaliyadda ee dalka ay haatan si wanaagsan u shaqaynayaan horumarka ay afrika hiigsanayso waxaa daba socda caqabado amni gaar ahaan khatarta argagixisada oo u baahan in si caalami ah loo wajaho dalkeenna soomaaliya iyo gobolka geeska afrika khatar ayay ku yihiin argagixisada balse nasiib wanaagga waddamada dariska nala ah ayaa waxa waxaan qaadanay mowqif mid ah oo lagula dirirayo argagixisada waxaan filayaa in gobollada kale ee afrika ay ku daydaan iskaashiga geeska afrika ee la dagaalanka argagixisada loogana sii gudbo heer caalami oo khatarahaasi lagu hakiyo ayuu mar kale yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shir madaxeedkaasi ugu baaqay in la dardargeliyo hirgelinta suuqyada xorta ah iyo ganacsiga furfuran si wax looga bedelo nolosha malaayiin qof oo afrika waxaa sidoo kale uu madaxweynuhu ka hadlay marxaladda siyaasadda ee soomaaliya uu sheegay in horumarka iyo guulaha la gaaray ay daliil u tahay doorashada dhacaysa oo dadku ay ku soo dooranayaan hoggaankiisa iyo golayaashii mateli lahaa shir madaxeedkaasi oo maanta ka furmay nairobi ayaa socon doona muddo laba maalmood ah waxaana diiradda ay saarayaan madaxda ka qaybgelaysa kobcinta maalgashiga abuurista fursadaha ganacsiga ee dadyowga ku jira tikat kaabayaasha dhaqaalaha dalxiiska iyo adkaynta aasaasiga ee dadku u baahan yihiin shir madaxeedkaasi oo maanta ka furmay nairobi ayaa socon doona muddo laba maalmood ah waxaana diiradda ay saarayaan madaxda ka qaybgelaysa shirkaasi hubinta maalgeshiga abuurista fursadaha ganacsiga ee dadyowga ku jira tikat kaabayaasha dhaqaalaha dalxiiska iyo adeegyada asaasiga ah ee dadka u baahan yihiin madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo dalkiisa uu martigelinayo shirka ayaa sheegay in africa ay haysato fursad dahabi ah oo ay caalamka kula tartami karto dhanka dhaqaalaha haddii si wanaagsan looga faa'iidaystana iskaashiga ay la leeyihiin dunida inteeda kale ra-iisul wasaaraha jabaan shinzo abe oo isna furitaanka shirkaasi hadal ka jeediya ayaa sheegay in iskaashiga jabaan iyo africa uu gaaray marxaladda ay labada dhinacba dareemayaan in ay ku najexeen sidaa darteedna jabaan ay sii gaar ah xil isaga saari doonto sidii loo xoojin lahaa guulahaasi iyo in la kordhiyo taageerada dhinacyada farsamada waxbarashada caafimaadka iyo adeegyada asaasiga ee afrika si qaaraddu u yeelato khubaro hore u dhaqaajin karta horumarinta la hiigsanayo
magaalada kismaayona waxaa lagu laga dareemayaa diyaar garowga doorashooyin la filayo inay ka dhacaan sidoo kale magaalada ayaa loo akeeyay ammaankeeda aadan maxamed kismaayo ayaa warkan kismaayo kasoo diray maayo ee xarunta gobolka jubbada hoose jawigeeda aad buu u degan yahay dhaqdhaqaaqa kala duwan ee bulshadana dhanka amniga aad baa uu u wanaagsan yahay balse waxaa jira maalmihii u dambeysay oo magaalada kismaayo kusoo qulqulayay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka iyo wasiiro iyo siyaasiyiin kaleba kuwaas oo doonaya amaba u imaanaya magaalada kismaayo dhowr arrimood oo ugu horeyso arrimaha doorashooyinka maadaama xilligan lagu wada jiro xusulduubku aadan nin waliba iyo sidii uu ku heli lahaa ama shaksi kasta kursiga baarlamaanka federaalka ee soo socda ee dowladda cusub xildhibaanada ugu badnaa ayaa toddobaadkii aynu kasoo gudubnay magaalada kismaayo soo gaaray iyagoo ilaa iyo maantay waday kulamo kala duwan oo ay la yeelanayaan beeraha gobolka gaar ahaan had hadba qof walba iyo meesha uu kasoo jeedo ayay kulamo la qaadanayeen kulamada ayaa laba ahaa iyadoo dadku ay u kurgalayeen xaaladooda xildhibaanada midda nololeed midda dhaqaale iyo sidoo kale tan amni iyo sidoo kale tan labaad ee ah arrimaha doorashooyinka waxaad madaa in si weyn looga dareynaya magaalada kismaayo dhankasta marka la eego dhaqaale ahaan iyo weliba dhaqdhaqaaq ku aadan dhanka doorashooyinka waxaad arkaysaa hoteelada waaweyn ee magaalada kismaayo ku arkaysaa xildhibaano la kulmaya odayaasha iyo waxgarabka iyo dhalinyarada oo berigii hore aan la qiimeyn jirin laakiin hadda la qiimeeyo lagalana tashanayo arrimaha doorashooyinka iyo qaabkii markaa xildhibaan kasta oo ay dadkiisu ay usoo dooran lahaayeen kadhaadhicinta arrimahaas ayaa socda oo siyaasadeed oo aada si weyn looga dareemaya magaalada kismaayo waxaa jiroo kale xildhibaano dad doonaya oo siyaasiyiin ah oo ka yimid qurbaha meelo kala duwan oo dalka dibadiisa ah wadamada dariska ka imaanaya kuwaas oo dhammaantood iyaguna magaalada kismaayo ku wada sugan doonayana hadda mid kasta uu dadkiisu ka dhaadhicinayo
halka warkaa idinkaga imaanayo waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya fallaagada faris ee dalka colombiya ayaa sheegtay inay diyaar u tahay shaacinta xabad joojinka madambaysa tallaabadan ayaa bilow u ah hanaan lagu soo afjarayo dagaalka muddada kontonka sanaca ka socda dalkaasi islamarkaana ay fallaagadaasi ku doonayso ama ay ku noqonayso dhaqdhaqaaq sida dhaqdhaqaaq siyaasi ah oo sharci ah axadda maanta ah ayaa hogaamiyaha faris oo loo yaqaano tom jinko wuxuu uu shaacin doonaa xabad joojin dhaqangeli doontaa saqda dhexe ee caawa xilliga oo ku beegan markii uu madaxweynaha colombiya ku amray ciidanka inay xabadda joojiyaan heshiiska labada dhinac oo maalmo ka hor lagu gaaray caasimada hafana ee dalka cuuba ayaa u baahan in lagu ansixiyo afti dadweyne oo colombiya ka dhici doonta labada bisha oktoobar ee soo socota guud ahaan dhegaystayaal warkii subaxnimo reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa cidda warkaiyagu sheega waxay dib kaga daalacan kartaa beejkan internetka ku leenahay ee redio muqdisho dot net idina waad ku mahadsantihiin dhegaysiga iyo la socodka warkaiyaga nabadgelyo